Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Dowladda Hoose iyo Magaalooyinka Somalilan Axmed Cabdi Cabdulaahi ayaa magaalada Hargeysa waxa uu ka daahfuray kulanka la tashiga daneeyayaasha iyo horumarinta dowladaha hoose. Waxaa kulankaas soo qabanqaabiyey Baanka Adduunka iyo Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Dowladaha Hoose ee Somalilan. Madaxa mashruuca bulsho ee Baanka Adduunka Maxamed Cumar Xuseen ayaa ka warramay muhiimadda kulankan iyo mashruuca bulsho.
waxa weeyaan mashaariicdii World Bank waxa u gaar ah intaan oo shuruud amba condition u ah intaan la bilaabin in la fuliyo qaybo la yidhaahdo environmental and social eh, tools oo la eegayo mashruucani muxuu saameyn ku leeyahay deegaanka iyo bulshadaba marka intiinan maanta la marti qaaday waxaad ka kooban tihiin dhammaan intii la islahaa uu saameynaya mashruucani waxaa la rabaa marka componentska laydiin jeediyo mashruuca inaad ra'yi ku biirisaan from maayir oo laga bilaabo wasaaradda maayir ilaa iyo laga gaadhayo bulshada haddii tusaale ahaan mashruucan uu ku jiro in iskuul meel laga dhiso ama ceel meel laga dhiso oo degmo iyo wasaaraddu isla gartaan mashruucuna uu ansixiyo waxaa ka horeyn doona in dhammaan dadkii deegaankaa joogay lagala tashado ceelkaa biyihii muxuu faa'iido u leeyahay mashruuca hore inaga dhammaaday ee jbrg-ga muhiimadda iyo degmooyinka waxyaabaha u lahaa waa loogaa inuu mid bedelaya inoo yimaado farxad kale inoo tahay wuxuun baa tala ah inaynu wasaaradda kala shaqeyno si loo hagi lahaa sida ugu quman looga faa'iidaysan lahaa
gudoomiyaha degmada wajaale ee somalilan iyo eegaasimaha maamulka iyo xisaabaadka dowladda hoose qadar yuusuf cali ayaa ka mahadceliyey kulankan aad iyo aad bay mahadsantahay wasaaradda dowladaha hoose oo runtii aan uga mahadnaqayo shaqada muxuuahay baaxadda leh horumarta magaalooyinkii ku hawleeyiin iyo mashruuca wurbagiga marka la yidhaahdo mashruuc ayaa meel laga fulinayaa ama la qabaqaabinayaa waa horumarkii bulshada waddankeena ku nool aada iyo aad baan ugu mahadnaqayaa inta ka soo shaqaysay iyo sida wanaagsan ee loo hagayo shirkan qiimaha leh ee runtii looga tashanaya ama loogu warxaanayo mashruuca bulsho oo maalgelinayo barkiga adduunku guud ahaanna dalku wax weyn kusoo kordhi doonaa haddii ilaahay idhaahdo sida aynu ka warqabno waxa gaabgalay sanadihii ugu dambeeyey mashruuc j p h waxaa si gaar ugu mahadnaqaya wasaaradda dowladaha hoose oo runtii tacab badan gelisay iyo guud ahaan hay-adaha dowladda ee ka qayb qaatay kulankan ayaa maalmaha uu socdo xoogga lagu saari doonaa mashruuca bulsho kaasoo ka mid ah mid lagu horumarinayo degmooyinka